degmooyinka leh xeebo waliba yooleyina bacaad badan oo inta badan hagalo gudaha magaalada taasna waliba iyo aqabadka nagdaase dadka iyo baabuurto laka dhex isticmaalow maadaama baabuurto iyo bacaadka markaasi maro kornaa magaalada marka xarunta gobolka shabeellada hoose waliba xiligun gudaha buux dhaafey bacaad fara badan oo saameyn adag kuwaalada gaadiidleed iyo shacabka iyadoo maamulka degmadoosa ku jawaabow cabashada bulshada iyo waliba uso olole bacaad nagahoosa ku bilaabay degmadaasi si meelilan khusaara caqabada meelasaya ku jarta xogayaha dowlada hoose ee degmada marka maxamed cusmaan cali waliba uso faafahayay ololahan bacad nagowka iyo ku bilaabeen degmada marka xogayaha waliba uso gaadiidleyda ganacsatada iyo bulshada dhammaantionku baaqay intii ku qeyb qaadan sidii lan isku kaalada lahay nagowka bacaadka usaa ku rogmaday degmadaasiya waxaa dhibaatooyin badan iyo cabasha noo keeneen gaadiidyada iyo mootooyinka maadaama nahay xogey dowladda hoose waana codsigoodana waa ajiibnay hadda maanta waxaan ka howlgalnay waddada isku xirta ceeljaal ilaa marka meelya ay bacaadaha galeen alxamdulilah waxaana iga caawiyey ama garabkeyga ah ururka dhallinyarada degmada marka dhammaantoodana waa mahadsiyin dhibaatooyinkii ay qabeen gaadiidyadana maanta waxay howliyayaan hayno maanta marka waa arkaysiin makiinada iyo waxyaala badan aan ku seenay si ay waddada ay u dhigtaan kaas aan wax dhibaatooyin qabin mootooyinka xabashadooda annagana waa tixgelinay maadaama xabashadii lagu keenay anigana waxaan u gudbiyey gudoomiyaha degmada ee maamulka waa iskaashinay go-aana la qaaday inay si degdeg loo jawaabo hadda jawaabtii aan bixinay maanta saaka ilaa saacan oo sideed saac ay tahay ilaa saaka labadii saac howlaas oo waddada samayskeedaan ku jirnaa ilaahay waxay dhiman ilaa saddex beri way soco doontaa waxaa la wargen doonaa waddada ceel maxalla waa cunana waa cadeynaa ilaa wakaaladda biyaha meelo badanaa dhiman ilaa muddo saddex beri haddii ilaahay isiraadane waa shaqay doonaa maadaama ay garabkeyga ururka dhallinyaradana aad iyo aad ay macnaa howlaha garabkeena u qabteen maadaama ay yihiin dhallinyaradii degmada marka marka waxaan ku codsanaynaa gaadiidyada iyo mootaariyada ayagana inay garabkeena soo istaagaan wixii kullibu dalbikiisaa dhista marka wax walbana waxay ku xiran tahay ururka dhallinyarada hooyooyinka bulshada oo dhan waxaan leenahay annagana garabkeena soo istaaga maanta laga bilaabo ilaa adiga khamiista waddooyinka meeshii dardaran ayaa samay doonaa marka maamulka koonfur galbeed dhammaan waa salaamayaa marka guddoomiyaha degmada amarkiisa iyo xogyaha dowladda hoose oo iskaashanaayo ayaa howlaha lagu qabtay marka dalnikiisaa dhigta dadka qurbujoogana waxaan leenahay la soo garab qabta magaalada dadkiina iyo dalkiina socaabiya qurbujooga nin walba dalkiisa dhista marka waa qabteen magaalooyin kale waxaa dhistay qurbujoogaa dhisteen qurbujooga haddii garab anaga haysan ee dhibaatooyana leedahay marka waxaan leeyahay kulliga gudub dadka ganacsatada ee ku adkaysada degmada marka hadday yihiin qurbujoog hadday yihiin ganacsi waxaan leenahay ayagana hanala soo xiriiraano waxay tabartooda inala qaban karaan wadooyinka naga rafaadsan meel badana naga halaysan buundooyina naga gudumay marka garab la-aana wax ma soconaayo maadaama magaaladana ay go-doon badan ku jirto shacabkana maanta ay uga leeyihin inay waddankooda dhistaan marka waxaan leeyahay xildhibaanada wasiirada maamulka koonfur iyo dowladda waxa ku jira ayagana la soo taakulayaano waxay qaban karaan ayagana awoodooda anaga soo caawiyaano gudoomiyaha degmadana waa mahadsan yahay aniga xogyaha dowladda hoosena cabashadii lii keenay markaa u gudbiyeyna asagana go-aanaas qaatay in waxay cabasha la badbaadiyo waana badbaadiyey mar labaad mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa ururka dhallinyarada degmada marka waxqabadkooda marka garabkiinaa nahay aninkana garabkiina aada wabilahi tawfiiq